kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba dagaalyahanada xisbullah ayaa ilaa laba boqol oo gantaal ku galay dhinaca xuduudda israa'iil ee koonfurta dhacda arbacadii toddobaadkan waa weerarkii ugu cuslaa ee ay kooxdaasi ku qaada waqooyiga israa'iil ilaa dagaalkii labada dhinac sanadkii labada kun iyo lixdii maalin ka hor waxaa israa'iil khaarajisay sarkaalkii dhinaca milatariga ugu sarreeyay kooxdaasi oo magaciisa la odhan jiray daalim cabdullah salaasadii toddobaadkan iyo arbacadii weerarada ay labada dhinac isweydaarsadeen waxay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee u dhexeeya israa'iil iyo lubnaan iyadoo dhinaca kale ay socoto xal lagu raadinayo in xabad joojin loo helo xaaladda ka dhex haloosan xamaas iyo israa'iil qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe gaar ahaana israa'iil iyo dalalka carabta ayaa sheegay in haddii lagu guulaysto in xabad joojin ay dhex marto israa'iil iyo xamaas tel aviv ay codideeda malatari u wareejin doonto dhinaca lubnaan bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalkii xabad joojinta xamaas iyo israa'iil waa kan injineer axmed abtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil oo ku taala waqooyiga dalka britain waa mahadsantaha cabdixaafid runtii dadaal dheer ayaa loogu jiraa sidii loo hirgelin lahaa xabad joojinta uu maraykanku garwadeenka ka yahay iyadoo isla markaasna wadamada masar iyo iyo qatar ay labaduba ugu jiraan dadaal saa'ida iyagoo culays ku saaraya xisbullah anidhahda qase in ay xabad joojinta toos u aqbalaan balse runtii waxaa ka horeeya caqabado fara badan ayaa ku gadaaman in ay xamaas aqbasho in ma garanaysaa aqbasho in xabad joojin la sameeyo sababtuna waxay tahay laba arrimoodba meesha way yaalaan waa mida iyadoo oo damaanad ay u baahan yihiin waa day xamaas yihiine isla markaana ay ay doonayaan in iyaduna israa'iil oo aan weli arrintaas aan laga hayn war cad oo aan ahayn mataqaanaa warka oo maraykanku leeyahay waxaaba qoraalkan waa waxa ka yimidba israa'iil uu leeyahay khuburada ka faaloota arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin kadib xabad joojinta qase inay u weecin karto diiradda milatariga israa'iil dhanka lubnaan halkaasi oo ay weeraro isku weydaarsanayeen xisbullah tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii toddobadii oktoobar iyo duqayntii kasa waa kan mar kale injineer axmed abtidoon run in yuhuud runtii xukuumadda tel aviv ay rabi lahayd ma garanaysaa inay xisbullah oo in muddaaba duqaymo isdaba jooga ku hayay inay si fiican uga aargoosato oo ay duulaan ku qaado iyadoo laakiin dhinaca kalena la ogyahay haddii xabad joojin ay ka dhacdo dhinaca kaza in xisbullah ay joojinayaan iyaguna duqaymaha ay wadaan iyo ma garanaysaa qolooyinka reer yamaneed ee iyaguna meesha wax ka soo tuurtuura dhinacooda dhinaca israa'iil usoo tuurtuura marka sababta loo weerarayo oo kooxaha loo yaqaano iska caabinta ama afargeesoodka ama marra saddex geesoodka lagu tilmaamo waa waa xamaas waa waa waa xisbullah iyo xuutiyiinta eh waxay muuqata inuu istaagayo weerarada ay wadaan sababta ay weerarka wadana uu yahay in dagaalka qase la joojiyo marka horta haddii xabad joojinta la aqbalo waxaa dhici karta in magaranaysaa ay xoogaa deganaasho ah gobolku galo gobolkaan ognahay sideeddii bilood ugu dambeysay in dagaalo bacanoo lagu halaagsamay ay meeshaas ka socdeen taangiyada israa'iil ayaa aada gudaha ugu galay deegaanka galbeedka ku yaala ee rafa iyadoo ay dhacday mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee duqaymaha cirka dhulka iyo baddaba taasoo qoysas badan ku qasabtay inay guryahooda iyo teedhooyinkooda ka cararaan xilli dambe sida ay sheegeen dadka deegaanka ay khamiistii ayna baahisay wakaaladda wararka ee royters intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan